muujintii cutubka toddoba iyo tobnaad
markaasaa waxaa timid toddobadii malaa'igood oo toddobada fijaal haysatay middood oo way ila hadashay waxayna igu tidhi kaalay halkan waxaan ku tusi doonaa xukunka dhalada weyn oo biyaha badan ku dul fadhida taasoo boqorrada dunidu ay ka sinaysteen oo kuwa dunida degoruna ay qabrigii sinadeeda ku saqraameen markaasay waxay igu qaadday ruuxa oo waxay ii geysay cidlada markaasaan arkay naag fuushan bahal guduudan oo ay ka buuxaan magacyo cay ahow oo wuxuu lahaa toddoba madax iyo toban gees oo naagtuna waxay qabtay dhar midabkiisu yahay casaan iyo guduud oo waxaa kaloo ay ku sharaxnayd dahab iyo dhagaxyo qaali ah iyo luul oo waxay gacanta ku haysatay koob dahaba oo waxyaalihii karaahiyada ahaa ka buuxaan kuwaas oo ahaa waxyaalihii nijaasta ahaa oo sinadeyda oo waxaa wejiga ugu qornaa magac ah qarsoodi oo ah baabiloonta weyn ee hooyada u ah dhilooyinka iyo waxyaalaha karaahiyada ah oo dunida markaasaan arkay naagtii oo ku sarqaantay dhiiggii quduusiinta iyo dhiiggii kuwii ciise u markhaati furay oo markaan iyadii arkay ayaan aad ula yaabay markaasaa malaa'igtii waxay igu tidhi war maxaad u yaabtay waxaan kuu sheegi doonaa qarsoodiga naagta iyo bahalka iyada sida oo leh toddobada madax iyo tobanka gees bahalkii aad aragtay wuu jiray haddase ma jiro oo wuxuu dhowaan ka soo bixi doonaa yomaska oo wuxuu tegi doonaa halaag oo kuwa dhulka jooga oo aan magacooda lagu qorin kitaabka nolosha waagii dunida la asaasay markay bahalka arkaan waxay la yaabi doonaan siduu markii hore u jiray oo uusan haatan u jirin oo uu hadda kadib u jiri doono waa kan maanka xigmadda lihi toddobada madax waa toddobada buulood oo ay naagtu ku fadhiisato oo iyagu waxaa weeyaan toddoba boqor jantood way dhaceen midna wuu joogaa midkii kalena weli ma imaan oo markuu yimaado in yar buu sii jiri doonaa oo bahalkii markii hore sharay oo aan haatan jirin isaga qodhiisuna waa mid siddeedaad oo toddobaduu ka mid yahay oo wuxuu tegi doonaa halaag oo tobankii gees oo aad aragtay waa toban boqor oo aan weli helin boqortooyo laakiinse intii saacad ah waxay amar la heleen bahalka sida boqorro oo kale kuwana waa iskumaan oo iyagu xooggooda iyo amarkooda waxay siiyeen bahalka kuwaasu waxay la diriiri doonaan wanka oo wankuna wuu ka adkaan doonaa maxaa yeelay isagu waa sayidka sayidyada iyo boqorka boqorrada oo haddana kuwa isaga la jira waa kuwa loo yeedhay oo la doortay oo aaminiinta ah markaasee waxay igu tidhi biyihii aad aragtay oo ay dhaladu ku dul fadhiday waxa weeyaan dad iyo makhluuqyo iyo qurumo iyo afaf oo tobankii geys oo aad aragtay iyo bahalkii waxay nabcaan doonaan dhalada oo iyada way bi'in doonaan oo qaawin doonaan oo hilibkeedana way cuni doonaan oo kulligeedna waxay ku gubi doonaan dab waayo ilaah wuxuu qalbigooda geliyey inay yeelaan fikirkiisa oo ay iskumaan ahaadaan oo ay boqortooyada bahalka siiyaan ilamaa erayada ilaah ay kaamil noqdaan oo naagsi aad aragtayna waxaa weeye magaalada weyn oo u talisa boqorrada dhulka